bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsan idin heesana waxaa ugu waaweyn qaraxyo ismiidaamin ah oo sababay dhimashii dhaawaca oo ka kala dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulaburte ee gobolka hiiraan ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo maanta la wareegay deegaan hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug madaxweyne xasan sheekh oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiiro ay soomaaliya usoo magacaabeen dalalka faransiiska netherland iyo slovakiya dowladda federaalk oo shaacisay tirada koonnada ay ka xirtay dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka dooday sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisaa oo ansixiyaan golaha wasiirada madaxweynaha maamulka puntland oo magacaabay guddiga diyaarinta wadaxaajoodka arrimaha federaaleynta dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo la hor keenay dhaktar caan ahaa oo ka shaqaynayay arrimaha cudurrada dhimirka laguna eedeeyey ralamni darro toddoba iyo toban sano kadib ammaanka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo dib u soo hagaagaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen sabsiya taariikhduna ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad janaayo sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen ridu darsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay qaraxyo ismiidaamin ah oo sababay dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay degmooyinka buulaburte iyo laqsi ee gobolka hiiraan warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxyadaas oo ka kala dhacay degmooyinka jalaqsi iyo buulaburte oo ka wada tirsan gobolka hiiraan waxaana qaraxyada ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay bar kontarool oo ku taala meel ku dhow buundada degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxay kadib haddana waxaa dhacay qarax kale oo jugtiisa aada looga maqlay inta badan degmada jallaqsi kaasoo ka dhacay barnaanka degmada islamarkaana dhaliyay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac qaraxyada ka dhacay degmada jallaqsi oo laba ahaa ayaa waxaa ka dhashay khasaaro iyadoona la xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan shan iyo toban qof sida lasoo wariyey waxaana dadka dhaawacmay la geeyey xarumo caafimaad oo ku yaala degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan sidoo kale qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay degmada buuraburte waxaana fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa iyadoona qaraxaas uu ka dhacay goobo ganacsiye meele ay ku yaaleen sida wararka la helaya sheegayaan qaraxa buulaburte ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen in ka badan lix ruux halka labaatan waa labaatan qof kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dadka dhaawacmay ku jira taliyaha booliska degmada buulaburte cabdi waa cabdi ilbuur iyo sidoo kale xubno kale dadka qaba dhaawacyada halista ah ayaa waxaa la sheegay in qaarkood la doonay in loo soo qaado dhanka magaalada muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabeebo isgaarsiinta degmooyinka buuraburte iyo degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa muddo kooban hawada ka maqneyd balse markii dambe hawada ay kusoo laabatay qaraxyadii ka kala dhacay buuraburte iyo jaalaqsi ayaa waxaa mas-uuliyaddooda sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sheegay inay beegsadeen saraakiil iyo sidoo kale askar ku sugneyd gobolkaas ma jiro xooraa oo kasoo baxay ilaa haatan maamulka gobolka hiiraan iyo dowladda federaalk oo hadlayaan qaraxyadii galabta ka kala dhacay degmooyinka buuraburje iyo sidoo kale degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan iyadoona sidan oo kale degmooyinkaas ay u kala dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah oo sababay khasaaro dhimashadii dhaawacah ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa maanta la wareegay deegaan hoostaga degmada xaroodheere ee gobolka mudug wareega mahadnuure ayaa warkan faahfaahinaya toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ka bilowda koonfurta gobolka mudug guluf xoogan kaas oo ku wajahan deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaasi looga saaro ciidanka dowladda oo isugu jira danab gorgor taliska qeybta kow iyo labaatanaad daraawiishta galmudug kuwa dadka deegaanka iyo ciidanka b s f oo ka yimid dhanka puntland ayaa iska kaashanaya howlgalkan oo ku wajahan degmooyin iyo deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug dhaqaaqii ugu horreeyay ciidanka maanta ay sameeyeen ayay kula wareegeen deegaano uu qayb ka yahay deegaan xebeedka celhuur oo masaafo aan fogeyn u jira degmada qadiimiga ee xaradheere ee gobolka mudug qeybna ka ah deegaanada qabashadooda howlgalkan istiraatijiga u ah degmada xarar dheereed deegaanada bacaadweyn camaara caad iyo kuwo kale ayaa la filaya inay ciidanka huwantaa gacantooda galaan saacadaha soo aadan sida saraakiisha horkacaysa howlgalkaas ayna kasoo xigana maadaama wararka qaarkood ay sheegayaan in al-shabaab ay isaga baxeen deegaanada qaarkood reer galmudug meel kasta ay joogaan in ay indhaha kala qaadaan in ay isdiyaariyaan in ay abaabul xoogle ay galaan in ay isqaybiyaan oo isku qaybiyaan hadday dhallinyaro yihiin hadday haween yihiin hadday culummo yihiin haddii ay odayaal yihiin in qayb kasta ay ka qayb qaadato jihaadka iyo garab istaagga la dagaalanka ama tirtiridda khawaarijta oo ciidammada garab la siiyo meel kasta ay joogaan in garab lagu siiyo oo loo yimaado tuulo kasta iyo degmo kasta iyo meel kasta kuwii dal iyo dibad jooga waxaan rabnaa inaan tartankaas inaan qabanno haddii aan la idmo degmada ugu horqaadata ka qayb qaadashada iyo muxuu ahaa garab istaagga ciidammada qalabka sida hadday noqdaan kuwa galmudug hadday noqdaan kuwa federaalka hadday noqdaan dadka deegaanka waxaan rabnaa in si dhab ah loo garab istaago saraakiil kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socda maamulka galmudug ayaa horkacaya howlgalkan ka bilowda koonfurta gobolka mudug ciidankan iskaashanaya ayaana dhowr jaha kaga wajahan magaalada xarar dheere oo muddo dhowr iyo toban sanaha al-shabaab ay maamulayeen mahad nuure axmed warbaahinta dalsan muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiiro cusub ee dalalka netherland slovakia iyo sidoo kale faransiis kusoo magacaabeen soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada qaranka waxauu warqadaha aqoonsiga danjarnimo kaga guddoomay safiirada cusub ee dalalka faransiiska netherland iyo slovakia ee loosoo magacaabay soomaaliya munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada ayuu waxa uu madaxweynuhu kaga doomay warqadaha dandaryaashaas oo kale ah andred squid safiirka cusub ee faransiiska ee soomaaliya iyo martin brower danjiraha cusub ee boqortooyada netherland iyo marwo katrina zofa oo ah danjiraha jamhuuriyadda slovakia ee u fadhin doona soomaaliya danjirayaasha ayaa madaxweynaha la wadaagay fariimo ay ka sideen boqorada iyo hogaanada dalalkooda iyagoona soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonaan xoojinta xiriirka ka kala dhexeeya dowladaha faransiiska netherland slovakia madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu si gaarah gaargaar ah ugu wada hadlay islamarkaana kulamo ula qaatay danjirayaashaas isagoona kala hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadda iyo iskaashiga ee dowladda soomaaliya la leeyihiin dalalkooda wuxuuna xuseyn ahmiyadda ay leedahay inay sii xoojiyaan garab istaaga dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa waxaay maanta shaacisay tirada akoonada ay ka xirtay dagaalamayaasha al-shabaab wariyayga maryan ladane ayaa warkan faahfaahinaysa shir jaraa-id ay si wada jira u qabteen wasiirada kale ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiir dowlaha wasaaradda amniga ahna kusimaha wasiirka amniga ayaa waxay uga hadleen halka ay marayaan dagaalada lagula jiro al-shabaab iyo waxa ka dhaqan galay awaamirtii kala duwanaa ee dowladda soomaaliya soo saartay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta al-cadaala ayaa sheegay in muddo ku dhow saddex bilood kadib ay dowladda soomaaliya iyadoo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed ay la soo wadaaga xogaha ay xidheen laba boqol iyo konton akoon iyo toddobaatan teleefon oo markaasi ahaa kuwa ay adeegsanayeen al-shabaab afar iyo tobankii waxaan leeyahay saddex iyo labaatankii bishii oktoobar labadii kun iyo labiiyo labaatankii halkan wasiiradan wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo aniga waxaan isla wasaaradda halkan ku qabannay shir jaraa'id oo dowladda soomaaliyeed ay ku soo saartay digniino ku saabsan joojinta la macaamilka dhaqaale ee khawaarijta kaasoo sidoo kaleeto dowladdu ay soo gudbisay teleefanno iyo farsamooyin kale oo ay ugu tala gashay in shacabka soomaaliyeed ay kula soo wadaagaan xogaha ku saabsan haddii ay arkaan dhaqaale khawaarijta loo qaadayo ama ay qaadanayaan nuuca uu doona ha ahaadee siddeetan maalmood kadib markii aan soo saarnay warkaas waxaan doonaynaa maanta haddii ilaahay uu yidhaahdo in dadka soomaaliyeed aan la wadaagno halka aan marayno iyo waxa ka qabsoomay dagaalkii khawaarijta lala galay ee dhinaca dhaqaalaha waxaan ku faraxsannahay in halkan aan ka sheegno in dagaalkaas si ficila loo bilaabay siddeetan maalmood ka hor uu sameeyey natiijo weyn isla markaana uu saamayn aad iyo aad u xooggan oo farxad gelisa dowladda iyo dadka soomaaliyeed uu sameeyey dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda titor cilmi iyo wasiir dowlaha wasaaradda amniga ayaa iyagana dhankooda u mahad celiyey shacabka soomaaliyeed ee la shaqaynaya dowladda islamarkaana soo siinaya xogaha kala duwan shacabka soomaaliyeed ka codsanaynaa magaalada muqdisho oo ah magaalo madaxdii dalka mujtamaca soomaaliyeed inta ugu badanina ay ku nool yihiin waxaa dhowaan ka bilaabmi doona qorshe lagu sugaya amninka oo ay ka qayb qaadanaya hay-adaha amniga waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed iyaga la'aantood midnimo ma gaadhi karno iyaga la'aantood dalka ma sugi karno nabadgelyada dalka ma sugi karno sidaasi darteed waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijkaa nagala shaqeeyaan si hagarli'ina si sida caalamku u nool yihiin ugu noolaano waxaad xaq u leedihiin soddon sano iyo ka badan ayaa waxaad ku jirteen muxuu ahaa dagaal iyo maalinba weji cusub iyo maalinba dhagar cusub waxaad xaq u leedihiin maanta waxaanana gaadhnay wakhtigii aan odhan lahayn intaanaa nagu filan wixii ka dambeeya waxaan u baahannahay sida caalamku u nool yihiin sida waddamada darisku u nool yihiin inaan u noolaanno inaynu ka baxno subaxii markaad gurigaaga ka baxaysa inaad tidhaahdo miyaad soo nabad noqoni mise qarax baa ku heli mise meel dhexaa lagugu dili oo aad noolo kulmeed keliya oo ilaahay wakhtigii wakhtiga oo ay noloshaadu dhammaato keliya aan ka fakaro
xilligii qorigaaga aad ciddaad doonto adoon garanayn iskaga dhiibi jirtay waa laga wareegay qof mugdi kugu weyddiista qorigaaga oo qorigaaga ii dhiib ku yidhaahda maxaad u malaynaysaa marka inaad iska hubsato soo ma mise waa iska dhiibaysaa inaad hubsato weeye baastooladaada keen buu ku yidhi mugdi buu kugu weyddiisanaya madaxana wejigana waa soo xidhay adi ma isa dhiibaysaa marka iskama dhiibaysa qofka aad qorigaaga ku aaminayso waa inaad garataa qofka aad muxuu ahaayey hubkaaga ku aaminayso waa inaad gartaa qofka aad muxuu ahaayey maalkan siinaysana waa inaad ogtahay waa inaad taqaanaa wey haddaan la garanayn waxa weeye halis baa lagu jira waxaan muxuu ahaayey ka shaqaynaynaa in dadka soomaaliyeed tira koobnaadaan dadka soomaaliyeed ay dhiilahaadaan dadka soomaaliyeed hal qof qofkiiba hal qof ahaado waxaa tahay uniig cid kula midii aysan jirin keligaa muxuu ahaayey siduu ilaahay kuu abuuray u abuuran magacaa loogu yeedhiya meeshaad ka tafiirantay ka tafiiran meeshaad ku dhalatay ku dhashay hal qof unbaad adduunka korkiisa ku tahay soo ma laakiin haddaad muxuu ahaa boqol qof noqoto ka war soomaan garan ood boqolaal iyo kumayaal qof noqoto oo maalin walba weji cusub soo yeelato khatarta ugu weyni taas weeye marka taasaa laga shaqaynaa waxaana rajaynayaa inuu dalkeenna ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u horseedo oon ka baryaynaa in muxuu ahay barwaaqo nabadqab iyo amni iyo muxuu ahaay xuquuqdoo la ilaaliyo isagoonan qofku ka cabsanayn wuxuu ka welwalsanayaa jirin dalkiisa ku noolaado ka shaqaysto maalgashado isagoo ku faraxsan meel walbana ka aadi karo taas weeye taan muxuuha ku soconnaa taas weeye marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay farriinta ugu dambaysa walaalayaalow sidaynu ku soconnay inaynu god madow noqonno innagana laynagu qasho ummaddeenna lagu baaba'sho innaguna isu qarinno muxuu ahaa inaan ka gudubna weeye maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxaa la horkeenay dhaktar caan ah oo ka shaqeynaya arrimaha dhimirka laguna eedeeyey falal amni darro xaslake ayaa warkaan faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa waxa ay dhegaysatay dacwadda eedeysane maxamed cabdinuur jirow oo loo yaqaano dhaktar fanax ka oo sheegay inuu yahay dhakhtar dhinaca neerfaha waxauna tilmaamay inuu haysto shahaadooyin iyo dokumentiyo ku aadan waxyaabaha uu ku shaqaynaya oo ay ka mid tahay dhinaca caafimaadka gaar ahaan kuliyadda medisinka oo mid ka mid a jaamacadaha waddanka uganda uu ku soo bartay balse qoraal lasoo bandhigay oo ka tarjumaya jaamacaddaasi lagu sheegay in magacan weligii uusan iska diiwaangelin jaamacaddaasi
aniga nin waxa aan ku shaqaysanaya xirfadiisa dokumenti u haystaa ah dokumentigayga waa dokumentiga koowaad ee waxbarashada iyo dokumentiga labaad ee waxbarashada meelihii aan ka soo shaqeyna isbitaaladii aan ka shaqeeyeyna xamar way ku yaalliin shahaadooyinkii aniga aan jaamacadaha aniga ugu waxbartay digriiga koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda kuliyadda merisinka jaamacadda uganda iyo digriiga labaad ee kuliyadda cilmiga neurologiga sug There is no person of the name of Muhammad Abdinur Abdullahi has been ever submitted. Micnaha magaca la yidhaaho Maxamed Cabdinuur ma jiro weligeed lama diiwaan gelin magacaas qof wato. Sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maba jiraba faculty ah General Medicine and Surgery iyo in muxuu ahaa cilmiga neerfaha ay bixiso fakaltiyadeeda kama mid ahaba.
magaalooyin ka mid a gudaha dalka soomaaliya ayuu waxa uu ka furtay isbitaallo qaarkood dad ayuu shuraako kula ahaa mid ka mid a isbitaallada isaga iyo xaaskiisa ayaa ka furtay magaalada baydhaba sida uu tilmaamayo maxamed cabdinuur jiirow dhaktar fanax mudana gudoomiye aniga inaan dhakhtar ahay labada kun toban iyo lixdii meelihii aan ka soo shaqeeyey dadkii aan la soo shaqeeyey dukumentigeyga laba kun lix iyo tobankii waxaan ka soo shaqeeyey magaalada baardheere labada kun toban iyo toddobadii ilaa laba kun labaatan iyo labadii waxaan ka shaqaynayay magaalada muqdisho baydhabo kismaayo xudur iyo magaalada baledxaawo baydhabo oo aan anig- aniga iyo gabar xaaskeyga aan isbitaal ka furannay magaalada baledxaawo oo aniga iyo niman kale aan isbitaal ka furannay kismaayo oo aan isbitaal xaawo cabdi oo aan kaambeyn u tagaayay iyo magaalada xudur oo sidaasoo kaleeta aan kaambeyn u tagaayay waxyaabaha kale ee lagu soo bandhigay dhegaysiga dacwadda eedeysanahan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in uu adeegsaday kaar aqoonsi ah oo ku aadan wasaaradda caafimaadka qayb ahaan iyo sidoo kale in kaar ciidan uu samaystay iyo dharka ciidanka kaasi oo uu ku soo geli jiray meelo ka mid a maxkamadaha garsoorka waddanka qaybta dacwad ku soo oogista maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa iyaguna ka hadlay itaaliyana waa ka soo qaatay weligii ma tegin itaaliya tan kale qatar buu sheegay inuu ka shaqayn jiray kama shaqayn weligiis waxaa intaa dheer jaamacaddii makareyni markii la weydiiyey maxamed cabdinuur magaciisaba weligeed nama soo marinay dheheen midda labaad waxay beeniyeen xataa in ay leeyihiin qayb ka mida maxaa la dhihi jiray isha faculty ah een, nervo maxaa la dhihi jiray neurology oo ah dhimirka inay leeyihiin sidaa darteed waxay ku tusaysaa intaasoo uu samaysanayay waxay u ahaayeen kabar uu ku qaraabanaayo oo uu shaqaysa ku fushanayo laakiin waa dilaa arxan daran oo nooc walba dadka u dila sidaa darteed maxkamadda waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta si bulshada looga isolaarayo uga badbaado wixiisa
guud ahaan warkii habeen aad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal idaacadda dalsane muqdisho waanaga intaa heshay ciddii warkaygu soo wixii dib u heli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel